بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله إن شاء الله تبارك وتعالى عشر كان وعشر كي سديداد waxaa aynu ku dhex jirnay silsiladii ramadaanka waxaaynu inoogu dembeeyey shala casharkii aynu qaadanay oo ahaa maa yajibu tarkuhu maa yajibu cala saa'imi tarkuhu waxyaalaha ay waajibka ku tahay qofka muslimka ah inuu ka dheeraado iyo waxyaalaha u bannaan inuu sameeyo marka markaan masaladaa shala ka hadlaynay waxaan tilmaannay waxyaalaha laga dheeraanaya laba nooc inay yihiin qayb soonkii oo dhan burinaysa oo baadil ka dhigaysa oo qofkii afurayo iyo qayb waxa weeye ajarkii iyo wanaaggii soonka baabiinaysa laakiin laga yaabo inuu qofka waajibkii soonka uu ka gudmo oo uusan afuraynin qaybtii koowaad marka oo hore waxaan kaga soo hadalnay waxyaalihii la rabay inuu qofku ka dheeraado sida qowlu zuur iyo wixii la mida iyo xanta iyo waxyaalahaas oo soonkiisa wax u dhimaya qaybtan maanta aan ka hadlayno waa qaybta qofka soonkiisii oo dhan burburinaysa oo baadil ka dhigaysa oo tubdilu siyaam marka mufsidaatu siyaam baa la yidhaahdaa ama mubdilaatu siyaam waxyaalaha soonkii fasahaadinaya ama soonkii baadil ka dhigaya afar qaybood ayay ku soo ururtaa afarta arrimood baynu sheegaynaa mid kale qofkii ku daraa nas baa laga rabaa iyo daliil laakiin waxa daliilka loo hayo waa afar waxyaalood waxa soonka buriya waa alaklu washurbu inuu qofku wax cuno waxna cabo ama uu waxa weeye markaas qofkii isagii uu sameeyo matag inuu iska keeno kas isaga keeno ama uu jimaac sameeyo ama uu gabadhii muslimadda ayd xaydkii ku dhaco ama ay dhasho marka hal qodob baan ka dhigaynaa alxayd wannifaas mid un baan ka soo qaadnay waayo waa dhiig un afartaas waxaan ahayn daliil uma hayno qofkii afartaa waxaan ahayn qofka ku waajibiyana daliil baa laga rabaa afartaa maxaa u daliila baynu sheegi doonaa marka ugu horreysa allah subxaanah wa tacaala aayadda fii suurati albaqara waxa uu yidhi uxilla lakum leylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum uxilla lakum waxaa laydii xalaaleeyey ayuha arijaal leylata asiyaam hameenka soonka maalintii waa tii la idii diiday habeenkii waxaa la idii banneeyey alrafathu ilaa nisaa'ikum waa jimaaci inaad dumarkiina u galmootaan way idii bannaan tahay maxaa sababay hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna waa dharkiinnii idinkuna dhar baa u tihiin waad is asturaysaan waxa weeye wanaag badan baa isugu ken jira marka arrintaas way idii bannaan tahay hameenkii laakiin maalintii maya haddii hameenkii la idii oggolaaday maalintii lama oggola hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun allah wuxuu yidhi calima allaahu annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum wa cafaa cankum allah wuxuu og yahay inaad naftiinna khayaamaysaan waayo markii hore inta aayaddan soo degin qofku hadduu maqhribkii afuro oo uu cunto cuno oo uu seexdo khalaas jimaacna uma bannaanayn hadduu soo tooso cuntona uma bannaanayn marka dadka arrintaasaa dhib ku noqotay waa la nasakha waa laga joojiyey waxaa la yidhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajr ilaa aakhirah haddaba allah marka markuu saa yidhi ayuu waxau yidhi fal'aana baashiruuhunna wabtaquu maa kataba allaahu lakum jimaaci baa halkaa lagu baneeyey fal'aana baashiruuhunna hadda dumarkii waad u tegi kadhaan oo waa laydii ogolyahay xalaal weeye hameynimadii laakiin maalintii may oo wixii ilaahay idii qoray raadiya awlaaddii iyo wixii laga rabay waa raadin kartaan oo hadda waa idii bannaan tahay taas waa jimaaci waxaa kaloo la xalaaleeyey wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi min alfajri huma atimu asiyaama ila alleyl baa layidhi cuntadii waa idii bannaan tahay baa layidhi cabitaankiisaynu soo sharaxnay ilaa iyo waagu ka baryayo alfajru asaadiq ilaa laga gaarayo huma atimu asiyaama ila alleyl marka waa inagii soo sharaxnay waqtu siyaam inuu yahay min min alfajri asaadiq ay min alfajri athaani adaanka labaad markii la adimo ilaa iyo qoraxdu ka dhacdo ila alleyl ay quruub ashamsi qoraxdu markay dhacdo ayaa leylku bilaamaa marka cabitaankii iyo cunitaankii waa inoo bannaan yahay ilaa waagu beriyo oo salaaddii subax la adimo mar haddii salaaddii subax adinkeedii uu galo wixii ka dambeeya xaaraam weeye markaas huma atimu siyaama ila alleyl maalintii oo dhan waad soomanaanaysaa ila alleyl hameennimada ilaa la gaaro kabacdi baa markaas aayaddaas ilaahay waxa uu ku tilmaamay arrin gadaal inooga imaan doonta walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid dumarkii ha u teginina adinkoo ictikaafka ku jira masale gaaraan ictikaaf ka dhigi doonnaa waa inoo imaan doonta kabacdi ilaahay waxau yidhi tilka xuduudullaahi falaa taqrabuuha xuduuddii ilaahay weeye taasi ay ka mid tahay ha u dhowaanina falaa taqrabuuha kadalika yubayinu allahu aayaatihi linnaasi lacallahum yattaquun taas sidaas ayuu ilaahay aayaadkii inoogu caddeeyey si aynu ilaahay uga cabsanno aayaddaasi marka waxay deliil u tahay oo marka ugu horraysa ku tusaysaa qofka inay waajib ku tahay inuu maalintii iska ilaaliyo cuntadii cabbitaankii jimaacii kulli inaynan u bannaanayn oo uu bannaanka ka marayo waajibkaa in la saaray ayay aayaddaasi deliil u tahay oyna tusaysaa marka qofkii ku dhaca waxyaalaha noocaasa oo ficilkaa sameeya isagoo camdan u samaynaya khalad weyn buu ku dhacayaa waynu arki doonnaa haddaba marka aynu khulaasayno qodobka koowaad waxa weeye alaklu washurbu camdan baynu odhanaynaa camdan oo aayaddu ay ishaartay waxa weeye huma atimu siyaama ila leyl baa layidhi maalintii oo dhan afka waxa saareen laakiin waa camdan haddaa u samaysid haddii nisyaan ay kaaga dhacdo waynu arki doonnaa axaadiida ku sugnaatay marka camdan baa lagu qaydayaa oo xadiidka ayaa fasiraya waayo allah waxau yihi huma atimu siyaama ila alleyl markii la yidhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi min alfajr ayaa la yidhi huma atimu siyaama ila alleyl waajib ilaahayna amray weeye binasi alaaya oo qur-aanku ina tusay oo sidaas laynoogu caddeeyey nebigu wuxuu caddeeyey calayhi salaatu wassalaam inay aayaddaasi macnaheedu ay tahay qofka camdan u samaynaya sidaa daraaddeed ba waxa uu yidhi xadiid saxiixa idaa akala saa'imu haddii uu cuno idaa nasiya haddii uu ilaawo qofkii soomanaa fa akala uu cuno ow shariba uwama uu cabo falyotimma sawmahu soonkiisii ha dhammaystiro fa innamaa adcamahu allahu wasaqaah ilaahay baa waraabiyey oo waxa weeye cuntada siiyey xukumkiisii soonkiisii waa saxiix soonkiisii waa saxiix marka qofka noocaasa oo cuntadaa cuna isagoo ilowsan oo ilowga kaga dhacdo waa waxaa weeye soonkiisii saxiix buu noqonaya soonkiisii saxiix buu noqonaya oo sidaa nebigu uu caddeeyey marka nisyaan wixii ku dhaca ama ikraah wixii ku dhaca khasab qofka lagaga dhigo adoo sooman haddii qofkii khasab lagaga dhigo oo la yidhaahda ilaa wa ilaa cun haddii kale waa ku dilaynaa oo uu cuno ama uu cabo waxa weeye soonkiisi saxiix wa ma jabaayo soonkiisi ma jabayo waayo nebigaa yidhi calayhi salaatu wassalaam xadiid kale in allaha wadaca allah subxaana wa tacaala waxa uu ka cafiyey oo uu ka dulqaaday ummadayda can alkhada in allaha wadaca can ummatii alkhada wannisyaan wama stukruhu calayhi wixii khada kaga dhacay ama nisyaan kaga dhacay cuntadiibuu si khalada u cunay ama wuu ilaawey khada bay ku noqotay waxa weeye waxa noocaas ama waa lagu khasbay istigro ah mukri waxa weye wixii lagu khasbo xadiidkaasoo ibnu maaja iyo keyrka ay warinayaan oo xadiid saxiixa oo sheekh albaani ku caddaynayo irwaay alqaliilka iyo sunan ibnu maaja iyo saxiix aljaamic iyo waxa weye ayaa ku tusaya inay u bannaan tahay qofkii inuu soomkiisii saxiix yahay oona wax dhibaataa lahayn idan qodobka koowaad halkaasaan uga gudbaynaa wuxuuna yahay alaklu washurbu camdan qofkii wax cuna waxna caba camdan kas u sameeya waxa weeye soonkiisi waa buraya ama kii nisyaan ay kaga dhacdo soonkiisi waa saxiix waxna u dhiimayso qadana lagama rabo masalada labaad waxa weeye oo soonkii burinaysaa tacamud alqay qofku inuu ismatajiyo alqay waa mataga inuu qofku kas isku matajiyo oo isagu matagii iska keeno maxaa u daliila liqowli nabiy sala allahu marka tacamud alqay haddaan nidhi waxaa ku baxaysaa hadduuna tacamud u samaynin soonkiisii waa saxiix laakiin kas hadduu u sameeyo isagu soonkii waa buraya maxaa u daliila liqowli nabiy sala allahu calayh waali wasalam man daracahu lqay'u qofkii uu ka qaalib noqdo oo uu ku kediyo matagi oo ku soo dhaafo hal mar matagi waa ku qabtay waad celin kari weyda oo ku soo dhaafay ma celin karti matag qofka noocaasa wa huwa saa'imun isagoo sooman falaa qadaa'a calayhi buu yidhi nabiga calai sala salaam wax qadaa lagama rabee soonkiisa ha dhammaystirto wey macnuhu soonkiisa ha dhammaystirto wax qadaa lagama rabo waman istaqaa'a falyaqdii qofkii isagu kas isku matajiya far buu intuu afkii geliyay ama caday buu isagii matagi iska keenay kaas isagaa kas u sameeyey soonkiisi waa burayaa qadihii baa laga rabaa inuu soo qadeeyo ayaa laga rabaa inuu soo qadeeyo ayaa looga baahanya waayo isagaa kas isaga keenay ee waxa weye soonku isagu matagu kuma kedin sunanka iyo ayaa warinaya imaam xaakim iyo waana xadiis saxiixa oo culummadu ay caddeeyeen inuu saxiix yahay irwaay alqaliilka ayuu sheekh albani ku caddeeyey raximahullah marka mataggu najaaso ma aha sida dadka qaarkood moodaan oo ay yidhahdaan waa najaaso ma aha najaaso laakiin waa mubdilu sawm haddii uu soomkii uu burinaya laakiin ma aha mubdilu waxa weeye naaqid min nawaaqid alwuduu ma aha sida dadka qaarkood moodaan hadduu matago inuu soomkii kasalaadii ka burtay ma aha taasi xadiidka ku soo arooray waa xadiid daciifa mana sugna oo nebigana looma tiirin karo mar hadduu daciif noqday marka kaana waxaan qodobka uga gudbaynaa qofka matagga iska keena waa afurayaa kii laakiin isaga mataggu soo dhaafo ma afurayo soonkiisina waa saxiix saddex waxa weeye alxaydu waannifaas gabadhii xaydku ku dhaco ama nifaaskii ku dhaco oo umushaa waxa weeye soonkii waa burayaa daqiiqadii ugu dambaysa hadday tahay qoraxdoo sii dhacaysa haddii xaydka yimaado waa buraya inta qoraxdu soo jeedo haddii xayd ku dhaco maalintaa ma tirsanayso ama dhiiggii dhalmada uu bilaamo ma tirsanaysa maalintaa gabadhaas waxa weeye waa buray waayo nebiga calayhi salaatu wassalaam xadiidkii uu ku tilmaamay dumarka inay yihiin naaqisaatu diin ayuu markii la weydiiye ku tilmaamay oo yidhi miyaynan ahayn midda aan tukanaynin oo soomaynin waxa weeye marka ay maalmahaas xaydka iyo ay qabto soonkii iyo salaadiiba way ka tegaysaa fadaaka nusqaanu diinaha buu yidhi diinteeda nusqaanteeda taas waay marka waa ijmaac wax khilaafana kuma jiro inay waxa weeye labadaasiba burayaan laakiin waxaa kala duwan salaaddii iyo soonkii soonkii waa soo qadaynaysaa oo qalaa laga rabaa salaaddii laakiin ma soo qallaynayso waxaana arrintaa caddeeyey xadiidkii caaisha gabarh baa weydiisay mucaada la yidhaahdo ayaa caaisho weydiisay waxay tidhi maxay tahay sababtu maa baalu maxay tahay arrinka noogu wacan ixdaana ixdaana macnaha dumarkii waxa weeye soon soonkii maa baalu lxaa'id midda xaydka qabta maxay tahay arrinteedu taqdi sawm soonkii way soo qadaynaysaa walaa taqdi salaa salaadiina ma soo qadaynayso caaisha radiallahu canha waxay tidhi axaruuriyatin anti ma meesha xaruuriya miyaa tahay ee khawaarij miyaa tahay weeye iyagaa xaruuriyiinta loo yiqiinay meel xaruuro la yidhahdo deganaayeen xarra la yidhaahdo marka iyagaa loo nisbeeyey khawaarijtaa marka waxay waajibin jireen inay salaaddiiyo soonkiiba soo qadayso markaasay tii maye waan ku weydiiyey inaan cilmi ahaan u fahmaan rabaa caaisha waxay tidhi kaana yusiibunaa waa nagu dhici jiray xaydku nebiga annagoo la joogna ayuu nagu dhici jiray fa nu'maru waa nala amri jiray biqadaa'i asawm soonka inaan soo qadayno walaa nu'maru biqadaa'i asalaa salaadda laakiin lama amri inaan soo qadayno ay hadday waajib tahay nebigaana amri lahaa anaa nebiga la joogay xaydkuna waa igu dhici jiray inaan soo soo qadeeyaa lay amri jiray soonka laakiin salaadda layma amri jirin inaan soo qadeeyo idan salaaddii lagama rabo laakiin soonkii waa laga rabaa bukhaari iyo muslim ayaa warinaya qodobka afraada ugu dambeeya waxa weye waa aljimaac inuu ninkii xaaskiisii u tago fii nahaari ramadaan bishii ramadaan maalinnimadii inuu u tago taasi soonkii way burinaysaa waxaana u deliila xadiidkii abu hurayra radiallahu canhu oo dheeraa nin baa u yimid nebiga calayhi salaatu wassalaam qaylinaya oo waan halaagsamay ku haya halagtu halagtu xabadka garaacaya timaha rifaya wareersan markaasuu yidhi nebigu maa ahlakaka maxaa ku halaagay markaasuu yidhi waqactu cala imra'atii fii nahaari ramadaan xaaskayga ayaan u tegey aniga oo sooman fii nahaari ramadaan qaala nebigu waxa uu yidhi soonkii waa buray kafaaraa ka ratimaysa marka wuxuu yidhi hal tastadiicuu hal tajidu raqaba ma helaysaa addoon aad xoraysid qaala laa qaala waxa uu yidhi hal tastadiicuu an tasuuma shahrayni mutataabicayni laba bilood inaad soontid oo xiriira ma awoodaysaa qaala laa ma awoodayo qaala hal tastadiicuu an tudcima sittiina miskiinan lixdan miskiin inaad quudisid ma awoodi karaysaa qaala laa ma awoodi karayo oo iska fari iska fariis wey waa fariis hadhow baa waxaa nebiga loo keenay maarata sadaqa ku jirta dembiil weyn ku jirta oo culummadu ay yidhaahdeen qaarba wax ku tilmaameen ayaa loo keenay markaasuu waxa uu yidhi qaado oo orod ku quudi lixdan miskiin markaasuu wuxuu yidhi rasuulku ilaahay ma waxaan quudiyaa waxa weeye reerkayga reer ka faqrisan wallaahi buu yidhi maa bayna laabatayha beytun afqara beytii maba jira buu yidhi madiina labadeeda dhinac macnaha labada buurood oo labada dhinac ka saaran ayuu laabateenka ka wada macnaha madiina gudaheeda kuma noola reer naga faqrisan annagaaba ugu faqrisan dadka madiina dhegan marka miskiin xaggee ka raadiyay anaaba dadka ugu miskiinsane nebigu intuu qoslayba waxa uu yidhi adcim ahlaka idan orod reerkaaga ku quudi marka riwaayad baa marka waxay odhanaysaa riwaayad abu daawuud baa waxay odhanaysaa wasum makaanahaa yowman makaanahaa wastakfir illaah soo soon maalintii aad khaladkaa samaysay oo soo qalee ilaahayna dembi dhaaf weydiisoo toobadkeen riwaayaddaasoo saxiixa bimajmuuc duruqihaa sida sheekh albaani ku caddeeyey irwaaga ayaa maaragtay u caddaynaysa inuu qofku maalintii soonkii soo celinayo marka kafaara gudkaasaa ka ratimaya jimaaca waa arrin khatara waxau leeyahay imaamu shawkaani raximahu llahu tacaala markuu nayladarka sharaxayo waxa uu yidhi waa aljimaacu jimaacu laa khilaafa waxa weeye khilaaf kuma jiro ay bayna alculamaa qur-aanka iyo sunuuba waa sheegeen jimaacu inuu soonkii burinayo oo baadil ka dhigayo laakiin waxaa la isku khilaafsan yahay oo culummada khilaaf kaga jira waa qofkii camdan u sameeyey kii nisyaan ay kaga dhacday oo ilowsanaa taasaa la isku khilaafay qaar waxay yidhaahdeen nisyaankii cuntadii baan raacinaynaa qaarna culimadu waxay yidhahdeen maya jimaacaba hadduu sameeyey ama ha ilaawo ama yuu ilaawine kafaara gud weeye waa kafaara muqalladaa la yidhaahdaa waa inuu la yimaado kafaara gudkii marka ibnuqayimna saasoo kale uu tilmaamayaa inuu jimaacu yahay mubdil marka sidaa daraaddeed qofku waxaa la rabaa inuu iska ilaaliyo oo aad iyo aad uu arrimaha noocaasa ka digtoonaado ayaa la rabaa mas'ala waxa weeye mas'aladan waxay tahay ugu dambaysaa hal yalzamu ma ku laasimaysaa kafaara kafaara ma ku laasimaysaa qofkii dumarka ahayd maya wax kafaara ah oo qofkii dumarka ahayd laga raba ma jirto waayo sababtu waxa weeye ninka ayuu nebigu amray mana uu weydiin ma odhan xaaskaagana kafaaraa laga rabaa sidaasaa lagu aamusay haddaba bartaasaan u daynaynaa ma weydiinayno gabadhiina waxba ku waajibin mayno ninka ayay waajib ku tahay marka ma kafaaradaa keliya labadoodiiba ku filan oo halkaa kafaaraa ku filan culammada qaar saasay yidhaahdeen qaarna waxay yidhahdeen maya ninka unbay waajib ku tahay gabadha waxba lama weydiinayo nebiguna waxba ma weydiin sidaa daraaddeed wax sidaa looga aamusay baynu uga aamusaynaa oo ninkaani isaga ayay arrintaani waajib ku tahay isagaa laga rabaa isaga ayaana badanaa dee dalab kale oo dumarka iyo ragga sidaa caadigaa ragga ayaa arrintan raadiya oo dalba marka sidaa daraaddeed isaga ayaa laga rabaa inuu sameeyo kafaara gudka wallaahu aclam wabillaahi towfiiq